degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa in ka badan saddex boqol oo qof oo danyar ah loogu sameeyey adeeg indhafiiqis lacag la-aan ah mashruucan ayaa waxaa dadka danyarta ah u sameeyey cisbitaalka rafiiqi ee degmada dhobley agaasimaha cisbitaalka rafiiqi doctor cabdiqani maxamed sheikh ayaa ka waramaya mashruucan waxaan ugu mahad celinayaa sida wanaagsaneed ay kaga qayb qaateen habeenkii dafiiq ahaa alxamdulilah bukaano badan oo magaalada dhobley degan ilaa iyo nawaaxigeeda way kaga qayb qaateen ilaa haddan weli way socotaa dafiiqidii alxamdulilah dad badan oo aan qaliin u baahnayn oo daawo le u baahnaay aragooda daawo bas ugu xirnaa ayagana daawowina la siiyey sidaa tvga hore waa arki doontaan dad badan oo ka mahad celin doona oo hore waa arki doontaan hadduu laa yaraaho waxaan halkaan ugu mahad celinaa dhakhaatiirtii qaliinka fulisay iyo dhammaan intii bukaan oo kasoo qayb gashay ee fursad u heshay inay ka qayb galaan dafiiqida u imaadaan aad iyo aad umahadsantiin dhammaantiin bulshada weyn ee dhobley iyo ilaa nawaaxeeda ilaa iyo gaaris dhobley meesha laga imaado insha allah kulli waa mahadsantiin qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay adeega indhafiiqista ah ayaa ka mahad celiyey bismi illaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa shaafi budul xuseen waxaan joogaa degmada dhubley cisbitaalka rafiiqi oo indhaha lagu qalayey il aan wax xuman aana ka arkayninba yaa la igu qalay waxaad i moodaa in waagaan shan iyo toban jirkaa sidii aan ahaaba araggeeda iigu soo noqotay dhakhaatiirta waxaan u mahadcelinayaa dhakhaatiirtii indhaha noo qashay noogu timid halkaa allah idin barakeeyaan leenahay nabadaha jirtaa waa fiican nahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin cisbitaalka rafiigaan joognaa indhaha waa noola fiiqe araggana waa diyaar alxamdulilah ilaahay baa shir karnaa wixii noo keenay wixii noo fiiqana way mahadsan yihiin cisbitaalka rafiiqi ayaa ka mid ah cisbitaalada gaarka loo leeyahay ee degmada dhobley kaasi oo sanadkiiba mar sameeya mashruucyo lacag la-aan ah